بسم الله الحمد لله uma asalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi waasxaabi ajmaciin aad baa ugu mahadsan tahay waraysiga waxaa jirtay walaal in masaajida badan la weeraray qaarna dab lagu weeraray qaarna in dhibaato loo geysto oo la jejebiyo waxaa ugu dambeeyey saaka masaajid la yidhaahdo masjid tawxiid oo ku yaala magaalada siambol gobolka minnesota oo walaalaha oromada ah ay masaajidkaas u badan yihiin oo kuna tukadaan maamulaana in saaka salaada subax kadib marka masaajidka laga kala tegay oo abaara sideedii subaxnimo meelaha ay tahay dab la qabadsiiyey ilaahay baa ku mahadsan cid ku dhaawacantay iyo cid ku naf weyday ma jirto masaajidku markaa cidlu ahaa laakiin dab xoog leh ayaa la qabadsiiyey waana uu gubtay intii gudihiisii ahaa walowba debdemisku uu dadaalay oo maaragtay dhaqso u yimid laakiin haddana saasay tahay masaajidka dhaawac aada weyn ayaa soo gaaray gudihiisa dhibaato weyn oo xoogle ayaana ka muuqata laakiin ma jirto cid wax ku gaareen
marka masaajidku sida muuqata weerarka marka uu dhacayay ma masaajid shaqaynaya ayuu ahaa mise dhisme ayaa ku socday oo howlaha acmaasha ah weli kama aysan bilaaban
maya masaajidka masaajid muddo dheer furaabu ahaa aada u badan oo lagu tukan jiray oo la yaqaano marka waa lagu tukadaa waa lagu cibaadaystaa waa dhici kartaa in meelaha qaarkood dhismi dhismi wax laga sameeya lakiin masaajid meel aada u muuqatana ku yaala oo laba jida waaweyn isku gooyaan ayuu ahaa masaajid marka lagu tukado oo la yaqaano ayuu ahaa masaajidku marka xilliga weerarku dhacay wax dad ah oo joogay ma jiraan miya
xilliga weerarku dhacay wax dada oo joogay ma jiraan sababtay tahay wadankan iyo wadamada islaamka oo dhan waa taqaanaa inta badan dadku haddii subaxi tukadaan xoogaa joogaan masaajidka nin walba dantiisu raacdaa nin shaqo aada iyo nin umuurihiisa kale uquma marka xilligaa masaajidka waa laga maqnaa cidlo ahaa waayahana masaajidkan keliya maahana masaajido badan baa la gubay in dab la qabadsiiya aad bay u saaran tahay qofka intuu batrool iyo bensin soo qaato kabacdina inuu dab qabadsiiyo markuu ku shuba kadib aad bay u saaran tahay taas ayaana waxay keenaysaa in haddii aan markaas laga soo gaarin in dhibaatada ayaad weynaato marka sheikh haddii ka community ahaan ama bulsho ahaan aad la xiriirteen booliiska ama degmada maxaad ka ogaateen sida ay wax u dhaceen maxaa qofkii weerarkaasi ama dadkii ka dambeeyey ilaa hadda xaalkooda maxaa laydinkaga sheegay ma la soo qabtay
maanta waxaan qabanay war-saxaafadeed masaajidka dibadiisaan ku qabanay haddaan nahay culummada gobolkan iyo waxgaradka waxaa kaloo noo yimid dadka kale oo aagga ka dhawaa oo diimaha kale oo gaar ahaan kiristaanka kaniisadaha ka socday oo aada cad u dhaleeceeyey masaajidka waxaa hataa ku dhegan kaniisad waa isku dhow yihiin marka waxaa yimid ninka laga doorto oo duqa magaalada xaafadda ku-xogeenka maaragtay ninka taliyaha booliiska ah magaalada waa aad bay u hadleen xilligan hadda a marka waa deg deg in cid farta lagu fiiqo ama la ogaado waxaa socday inay raadiyaan cadaymo waa la xiray masaajidka oo dhan cid geli kartana ma jirin waxaana yimid qeybaha kala duwan dambi baarista gobolkan iyo kuwa federaalka ah si loo helo xog ku filan ama sida loo si loo helo xogta ugu badan ee la heli karo oo raada ama meel la taabtay ama faro ama wax noocaasa marka weli baaritaanka ayaa socday wax war oo kasoo baxay male laakiin annagu ha noqoto dowladda gobolka iyo midda magaalada galabtana shir baan yeelanay wasiirka wasiirka amniga ee gobolka minnesota masaajidka abubakar baan shir kula ahayn galabta sidoo kaleeto duqa magaalada sainbol iyo qeybaha amnigana maanta ayaan isla hadalnay annagu waxaan u aragnaa ka culum ahaan iyo ka muslimiin ahaan inay tahay arrin qorshaysan afar bilood gudahood waa masaajidkii lixaad ee la weeraro saddex ka mida dab baa lagu weeraray saddex ka midana waxaa lagu weeraray in masaajidka la jajibiyo oo dhibaato loo geysto sanadkii wuxuu marayaa bishii shanaad lix dhibaato oo masaajid ku saabsan ayaa dhacday sanadkii hore oo lasoo dhaafeena sagaal dhibaato ayaa dhacday oo masaajida lala beegsanayey marka arrintaasi waxaan anagu ufasiranay inay tahay nacayb dadka muslimiinta ah loo qabo ama ha noqdo mid midab midab iyo dadka qaxootiga nacab oo cunsuriyiinta ah ama ha noqdo mid islaam nacayb ah oo dadka la yidhaahdo islamophobia ama qaba xanuunka dadka diintooda qofka inuu ku faquuqo sida masaajid laba masaajid oo soomaalidu leedahay magaalada minneapolis laba asbuuc ka hor hal nin uu labadiiba dabaqabad siiyey laakiin nasiib wanaag ninkaa waa la helay oo waa la qabtay markii magaciisii iyo newska iyo maaragtay joornaalada lagu qoray waxaa soo sheegay dadka caddaanka ee halkan degan magaala jirta laba saacadood meelaas nus saacad ayuu joogay marka isagoo meel maraya ayaa maaragtay mise wax gadanaya la arkay oo lasoo sheegay waa la qabtay dabcan weli maxkamad lama soo saarin marka arrinta arrin walwal iyo walaac badan ugu haysa weeye waxaanu aragnaa annagu inay tahay falin dambiyeed qorshaysan oo abaabulan ilaa hadda ma garan karo meesha uu salka ku hayo laakiin dadka soomaalida iyo dadka culummada ah ee gobolkan waxaan hadda aan ku khasbanaan doonaa inaan shirar degdega isugu nimaano inaan ka wada hadalno masaajida iyo goobaha dacwada sidaan uga ilaalin lahayn falalka noocaasa dowladdana wadahadal baa noo bilowday marka iyagana waxaan ka rajaynaynaa in fariimo iyo codsiyaan ugudbin doonaa in udhaga nuglaadaan ugu dambeyntii sheekh xasan dhooyo dhowaan waxaa la ansixiyey oo la ogolaaday in masaajidada si furan aadaanka ay u baahin karaan dad badan baa isweydiinaya intii aadaanka la ogolaaday in codad samaacadaha lagu baahin karo in ay sii kordheen masaajidada la weerarayo marka makuu muuqataa in uu jiro xiriir ka dhexeeya islaam nacaybkan aad sheegtay inuu sii kordhayo iyo aadaankii oo la fasaxay in si furan loo maqli karo
maya uma arko in wax xiriira ka dhexeeyaan waxaanna aaminsanahay aadaanku waa naxariis waana maaragtay calaamadaha waaweyn ama shacaa'irta waaweyn ee runtii islaamka maadaama sharciga magaalada minneapolis uu dhigayo masaafo ama maaragtay in xadidan in laga adimi karo ma aha wax dhiba midda kale islaam nacaybka iyo masaajidda dhibaatada loo geysanayo wax muddo dheer soo socday sanadkii hore sagaal masjid oo minnesota ku taalla ayaa wax la gaarsiiyey anu waxaan is odhan karaa dhinaca ma aha laakiin islaam nacaybku siyaalo badan buu ku imaan karaa gobolka minnesota soomaalidu xoog bay kuleeyihiin dad badan oo la doorto ayay kuleeyihiin dhowr iyo toban qof ayaa kuraas kala duwan oo siyaasadda ah ku fadhiya oo ilhaan ay ugu magac weyn tahay uguna cod dheer tahay aqalka minnesota looga taliyo labadiisa qaybood sanadka iyo xildhibaanada hoose shan xildhibaan ayaa fadhiya oo waa ka aadinay maalin dhaweyd aan shir ku qabanay an waxaan madax u ahay president u ahay urur la yihahdo somaly american coalition marka aqalkii looga telinayay baan ka aadinay oo ku tukanay oo cilaankii iyo cid walba ay timid dumarkii aad bay u xijaaban yihiin annagu khamiiskii iyo koofidihii ayaan qabnaa gobolka minnesota marka islaamku iyo dadka muslimiinta ah soomaalida ayaa baray waana qayb ka mida dhaqanka gaalada xataa markay ku arkaan assalaamu calaykum bay kuleeyihiin dhiiranaanta gabdhaha muslimaadka oo soomaalida ah dadka culummada ah santarada aan furanay muuqaalkeenna ma jiro dhib badan laakiin waxaa dhici karta in dad islaamka si kale u necbo ama meelo kale laga soo abaabulay ama waxyaaba siyaasada ay ka dambeeyaan ama si soomaalidu awoodda iyo baawarka ay yeelatay ninka xeeraaliyaha guud ee gobolka waa nin muslima codka soomaaliduna kusoo baxay marka arrimahaas oo dhan marka la isu geeyo oo soomaalida awood weyn oo dhinaca ganacsiga dhinaca islamic centriska dhinaca siyaasadda ay ka muuqdeen ayaa dhici karta in nacayb loo qaado ay yihiin dad aada u muuqdo ma oran karo aadaanka ayaa arrintaas sabab u ah